wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada xukuumadda federaalka soomaaliya ambasador khadiija maxamed al makhsuumi iyo wasiirka xanaanada xoolaha xukuumadda federaalka soomaaliya xasan xuseen maxamed ayaa ka qayb galay furitaanka rasmiga ah ee shirka caalamiga ah ee koob lix iyo toban oo sanadkan lagu qabanayo magaalada riyaadh ee boqortooyada sacuudi carabiya soomaaliya ayaa qayb ka ah taageeridda dadaalada caalamiga ah ee lagu xalinayo caqabadaha isbeddelka cimilada waxa kale oo ay xoogga saaraysaa in la xoojiyo adkaysiga deegaanka si loo ilaaliyo mustaqbal waar ah oo loo wada dhan yahay sidoo kale shirka coob lix iyo toban ayaa waxa uu fursad muhiim ah u yahay in soomaaliya ay ku muujiso dadaalkeeda dhinaca deegaanka islamarkaana ay xoojiso iskaashiga caalamiga ah ee la dagaalanka cimilada sii xumaanaysa iyadoo markii ugu horreysay soomaaliya ku dhex yeelanayso ardaa xarunta uu ka socdo shirka